Qaybta warfaafinta madaxtooyada dalka ayaa deeqdan lacageed oo loogu talagalay cidsiinta carruurtii ay ka geeriyoodeen guryayaasha Soomaaliyeed guddoonsiisay in ka badan boqol carruur ah. Munaasabadda lagu qeybinayo deeqdan lacageed ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay madaxtooyada Soomaaliyeed, wariyeyaal, iyo qaar ka mid ah waalidiinta carruurta. Agaasimaha xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya, Cabdirasaaq Cilmi Balaag, ayaa sheegay inay sii wadi doonaan garab istaagga carruurtii ay ka geeriyoodeen guryayaasha.
agaasimayaasha waa ku mahadsantihiin kaalinta muhiimka ah isku haynta caruurtii ay saaxiibadeen ka geeriyoodeen sidaan hore u ballan qaadnana intaas inaysan ku ekaanaan rajaynaynaa dee inay fusho waa maaragta waa xag alle laakiin qorshooyinka aan u qorshaynay kuma eka keliya inaan hal maalinu iida isugu imaano in ilaa heer waxbarasho sidaan hore u sheegna marka marka ay suurtagashay noqon doontaa marka waxaan leenahay biidnillaahi kariim ciddii naga geeriyoota annagaa geeriyoonayna saaxiibbaa hore u geeriyooday ajashan maaragtay waa waa naftan waa geeridu way dhadhaminaysaa muhiimadda laakiin waa caruurtii laga geeriyooday iyo saaxiibadii iyo in la isku xirnaaday iyo kawarqabkii waa waa waa way ka gedisan tahay waa dareen gooniyahu ka gedisan markii saaxiibkii carruurtiisii iyo carruurtaadii oo isla iidaaya aa aragtid oo farxad ku wada iidaaya cabdulaahi xirsi kulmiye mawliid sheekh maxamed iyo cabdinaasir iidle oo ka mid ah madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ayaa ka mahad celiyey deeqdan la soo gaarsiiyey carruurta agoonta ilmihii walaalaheen ay ka tageen lacagtaasoo ka timid madaxtooyada oo ay ka soo shaqeeyeen qaybta warbaahinta madaxtooyada walaalkeen dege iyo cabsaaq balaag iyo xasan maxamed daahir oo runtii ah dhallinyaro firfircoon asalkoodana ka yimid warbaahinta waxaan leenaha walaala waa mahadsantihiin degoo naga maqanna waxaan leenaha walaal waa mahadsan tahay shaqadaas oo ay soo bilaabeen rag hore oo hadda aan xilka haynin ayagana waxaan leenaha walaal shaqadii aad soo bilowdeen way socotaa waa mahadsantihiin wax in la bilaabo way fududahay laakiin in la socodsiiyo waxay u baahan tahay karti dheeraada marka raggii muddo gaaban ayoo la shaqeynaya madaxweynaha cusub ku dhabar adeegay inaanay wilmihii aan adeerka iyo abtiga u ahayn aanay iid seegin waxaan leenaha walaalae waa mahadsantihiin shaqo xoogla aad soo qabatay marka madaxda qaranka aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan bogaadiyo tiimka madaxtooyada ee warfanta u qaabilsan nimankii saaxiibadan iyo gabdhihii saaxiibadan ee geeriyoodana waxaan leeyahay ilahay dambigood ha dhaafo wiilasha gabdhaha ay noo dhaleenna annagaa u taagan haddii ilaahay maantakeedba annagaa taagan waxaan halkan oo ah beerta nabadda ee gobolka banaadir ama magaalada muqdisho aan kula dabaaldegaynaa boqol carruur ah oo ka soo kala jeeda soddon iyo kow qoys oo soomaaliyeed gaar ahaan soddon iyo kow wariye oo ku geeriyooday iyagoo dalkooda iyo dadkooda u adeegaya waxaan mar koobaad u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo nala gartay culayska ay leedahay horiyaashaas geeriyooday in ubadkoodu ay la ciidaan ubadka kale aabayaasha haysta marka labaadna waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiinta xafiiska communicationka ee madaxweynaha marka saddexaadna agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan oo iyaga laftooda la-aanteed aysan wax badan qabsoomeen